mu'asasada warbaahineed ee assaxaab oo ah garabka warbaahineed ee ururweynaha qaacidatuljihaad ayaa baahisay cadadka afartan iyo saddexaad ee nashrada annafiir oo ah nashro wacyigelin ah oo danaysa arrimaha masiiriga ah ee maanta haysta dadka muslimiinta ah ee ku kala dhaqan daafaha kala duwan ee caalamka cadadka afartan iyo saddexaad ee nashradan ayaa cinwaan looga dhigay aayad ka mid ah qur-aanka kariimka ah oo ah من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا sidoo kale bogagga nashrada ayaa lagu xardhay aayadda qur'aaniga ah ee ku jirta suuratu tawbah ee allah subxaanahu wa tacaala da'yar iyo duqayba uu ugu baaqay inay haleelaan jihaadka una baxaan difaaca diinta islaamka arrimo badan oo muhiim ah dhanka kalena raahin ah oo ay maanta dunida la nooshahay ayaa lagu rogrogay laguna faaqiday safaxaadka nashrada annafiir cadadkeeda afartan iyo saddexaad ee ay dhowaan baahisay mu'asasada warbaahineed ee assaxaab sida uu madaxweynaha dowladda turkiga ninka lagu magacaabo rajab tayib erdogan uu diriirta ugula jiro diinta islaamka iyo da'yarta iyo duqayda diintaasi darteed hubka u jeenaqaarsatay ee ka diriraya daafaha caalamka islaamka ayaa ka mid ah arrimaha looga hadlay nashrada waxaana lagu yidhi isagu mar weliba waa sidan ibnu saayidka cajamta iyo xaliifka kirishtanka ninka lagu magacaabo erdogan mar weliba uu allah ku fashiliyo dagaalkiisa ka dhanka ah mujaahidiinta iyo muslimiinta waxa uu u diga rogtaa dagaal kale waxa uuna ku sii madax adeegaa baadinimadiisa wuxuuna sii tiimbadaa badda mugdiga ah ee uu ku sabeenaayo kadib markii uu erdogan allah ku fashiliyey ka qaybgalkiisii duulaankii cadowtooye ee sahyu saliibiyadda ay ku qaadeen dhulka muslimka ah ee afghanistan allena uu dhagartiisa iyo tii bahwadaagtii uu ku dhex jirayna ku celiyey iyaga dhexdooda waxa uu ibnu saayidka cajamta isku dayey in uu samaysto wax guul u eg oo uu ku qariyo guuldarrada halkaasi ka soo haleeshay ciidankiisa intaasi kumuusan harin xaliifka kirishtanka ee erdogan waxa uu isbahaysiga nato u bandhigay qorshe ay kumannaan ciidamo turki ah ku sii joogayaan xerada baagaraam isagoo ku andacoonayo in ay kormeerayaan nabadgelyada ka hirgeli doonta afghanistan iyo ilaalinta maamulkii dhiciska ahaa ee ashraf khani laakiinse imaarada islaamiga ah ee dalka afghanistan oo ku takhasustay kuna horumartay khibrad ballaaranna u leh sida loola macaamilo labakaarlayaasha munaafiqiinta ah ayaa ku degdegtay in ay si gebi ahaanba iskaga diido qorshaha dhagaraysan ee lagu maleegayey daaha gadaashiisa islamarkaana uu maraykanku doonayey inuu ku fashiliyo imaarada islaamiga ah isagoo adeegsanayo adeegihiisa daacadda u ah ee erdogan ayaa lagu bilowday nashrada annafiir cadadkeedan afartan iyo saddexaad iyadoo sii tilmaamayso dhagaraha erdogan ee ka dhanka ah dalalka dhaca caalamul islaami iyo kooxaha jihaaddoonka ah ee ka halgama ayay nashrada annafiir waxay leedahay kacdoonwadayaashii masar iyo liibiyaba waxaa maraykanka ka gatay xaliifka kirishtanka ee erdogan isaga oo shaqadaasi la kaashanayo ibnu saayidka imaaraadka iyo ibnu salmaanka sugaya talada maamulka aala sacuud isagu waa xaliifka kirishtanka waxa uu ku talax tegay dembiyadiisa ka dhanka ah muslimiinta waxa uuna ka qayb noqday isbahaysi maraykanka qabqablayaal dagaal iyo afrikaanba leh oo dagaal ku iclaamiyey libaaxyada ka jihaadaya soomaaliya diyaaradihiisa bayrakdaar ayuuna ku duqeeyey oo la dhacay dadka muslimiinta ah ee marasta ah ee reer soomaaliya kuwaasi oo ku naaloonayay ku dhaqanka shareecada islaamka weliba iyaga oo oogaya salaada taraawiixda kuna tukanaya beytka allah weliba iyada oo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa sidoo kale lagu yidhi nashradan annafiir iyada oo tilmaamayso ishamaadka uu erdogan madaxweynaha dowladda turkiga ku leeyahay is-hortaagga jihaadka iyo la dagaalanka mujaahidiinta markan cadadka afartan iyo saddexaad ee nashrada wacyigelinta ah ee annafiir oo ay baahisay warbaahinta assaxaab waxaa lagu tilmaamayaa asbaabta erdogan ku riixayso inuu u guntado hagardaamaynta muslimiinta iyo dadaaladooda iska caabineed ee ay iskaga yureynayaan dowladaha galbeedka iyo bahwadaagtooda waxaana lagu yidhi ibnu saayidka cajamta waxan oo idil uma samaynayo ilaa in uu kula dagaalamo hirgelinta shareecada allah mooye taasi waxaa noo caddaynaya duqaymihiisa ka dhanka ah dadka birimageydada ah ee uu ka geysanayo soomaaliyada ku taallo geeska afrika ee kumanaanka meel u jirta dowladdiisa erdogan soomaaliya umuusan weerarin ilaa in uu halkaasi ku matalo isbahaysiga nato mooye maadaama ciidankiisu yahay kan labaad ee ugu badan ciidamada ku bahaysan isbahaysigan iyo in uu carqaladeeyo ku dhaqanka shareecada islaamka iyo in uu boobo tharawaadka soomaaliya qabsado xeebaheeda daabusho khayraadkeeda iyo in uu boobo dhaqaalaheeda iyadoo aanay jirin cid ka ilaalinayso oo aanan allaah ka ahayn kadibna wiilasha mujaahidiinta ah si uu erdogan yoolkiisan guracan oga fushada soomaaliya waxa uu dardargelinayaa heshiisye uu ka saxiixda maamulka taabacsan shisheeyaha ee fadhiyo magaalada muqdisho iyo ballamo uu la galo madaxda dhuuniqaatayaasha ah ee horboodaya maamulkan mana ahan arrintaasi ilaa ballamo uu qaaday qof aanan waxba lahayn iyo hanti uu qaatay qof aanan mudnayn ayaa sidoo kale lagu yidhi nashradan cusub ee ay baahisay assaxaab iyadoo soo bandhigayso jaraa'imta aanan tirada lala gaaraynin ee uu madaxweynaha turkiga ka wada dhulalka muslimiinta waxa ay annafiir leedahay erdogan waxa uu sidoo kale soomaaliya ku soo hoggaamiyey maamulka dabadhilifka ah ee assiisi si uu isagana u tiimbado dagaalka ka dhanka ah muslimiinta soomaaliya xaliifka kirishtanka ayaa muslimiinta reer masar ka hiiliyey isagoona isbarbar taagay abey axmed ra-iisul wasaaraha xabashida ethoobiya oo ah xaliifka sahaayinada iyo ninka kirishtanka ku matelayo geeska afrika madaxweynaha maraykankana waxa uu erdogan isku dayayaa in uu u hibeeyo dakhliga uu ka aruursado soomaaliya maadaama ay mawaaridda dalka ku jiraan gacanta haayada raacsan rajab tayib erdogan sida ay xaqiijinayso nashrada annafiir iyada oo caddaymo iyo adilana ku soo bandhigayso cadadkeedan afartan iyo saddexaad erdogan ayaa sidoo kale caqabad iyo carqaladba ku noqday dadka muslimiinta ah ee ku nool afrikada dhexe gaar ahaan dalalka niger maali iyo burkina faso oo ay ka dhaqdhaqaaqda jamaacada jihaadiga ah ee nusratul islaam walmuslimiin diyaarado dagaal iyo murtasaqa calooshood u shaqaystayaal oo kale jinsiyad duwan ayuu rajab tayib ku weeraray dalalkan si uu isku hortaago dhaqdhaqaaqyada ay halkaasi ka wadaan mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee ay ku doonayaan hergelinta shareecada islaamka iyo unkamidda dowlad islaami ah ayaa sidoo kale lagu yidhi cadadka afartan iyo saddexaad ee nashrada annafiir oo dhowaan ay baahisay mu'asasada assaxaab garabka warbaahineed ee jamaacada alqaacida islamarkaana looga hadlaya faraha madow ee madaxweynaha turkiga uu ku leeyahay weerarada lagu hagaardaameynaya muslimiinta iyo dhulalkooda